habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen faahfaahinna dheeraada oo laga helayo dagaal ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka janay cabdallah gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo maanta lagu soo dhoweeyey deegaano waa deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in dib dalka igu soo celinayso muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xihan xabsiyada dalalka caalamka dowladda swidhen oo soomaaliya ka taageeraysa xaaladaha bani-aadinimo ee dalka ka jira wararka dibaddana waxaa ka mid ah xisbullah oo ku hajamtay in ay duqeymo culus ka fulinayso magaalada talaafiif ee xarunta israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo talaada ah taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal khasaare xoogan dhaliyey oo u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaanka janay cabdalle ee gobolka jubbada hoose wararka inuu ka helayno deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka dowladda ay halkaasi ku dagaalameen waxaana dagaalkani u yimid kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday saaka yaruurnimadii ay ku qaadeen fariisimo ay ciidanka dowladdu ku leeyihiin deegaanka janaayi cabdalle ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi wixii intaasi ka dambeeyana waxaa qarxay dagaal xoogan u dhexeeya labada dhinac iyadoo ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daraawiishta jubbaland ay al-shabaab halkaasi kula dagaalameen waxaana dagaalkaasi uu soo gaaray baraqnimadii maantay ilaa iyo duhurnimadii iyada oo hubka nuucyihiisa kala duwan laisku adeegsanayay goobjoogayaal ku sugan deegaanka dagaalku ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen rasaasta iyo sidoo kale hubka nuucyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayeen ciidanka dowladda iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha horkacisay dagaalkaasi ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi ay la galeen al-shabaab halka dhankooda al-shabaabna ay sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen ciidanka dowladda ee halkaasi kula dagaalamaya dhanka kalena mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maantay lagu soo dhaweeyey deegaanka number konton ee gobolka shabeellaha hoose wariyaheena gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow ayaa soo diray
wafdigan uu hogaaminayey xildhibaan xuseen cali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil ciidan ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey diigaan weynaha lambar konton ee gobolka shabeellada hoose soo dhoweynta xildhibaanka iyo wafdigiisa waxaa safaf dhaadheer u galay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ay weheliyaan ku-xigeenadiisa amniga arrimaha siyaasadda iyo saraakiisha amniga deegaanka ugu horrayn xildhibaanka ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka deegaanka oo u diyaarsanaa soo dhoweynta xildhibaanka intaasi kadib xildhibaanka iyo mas-uuliyiinta deegaanka ayaa kormeer ku maray dhammaan qaybaha kala duwan ee deegaanka lambar konton ay ugu horeeyaan goobaha waxbarashada suuqa weyn ee deegaanka lambar konton iyo dhammaan xaafadaha deegaanka ugu dambeyn xildhibaanka ayaa kulan uu ku dhegaysanayay xaaladda deegaanka la qaatay odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka lambar konton ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay deegaanka lambar kontonna wafdigan ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton maxamed maxamuud isagoona xildhibaan xuseen ali xaaji faahfaahin ka siiyey xaaladda guud ee deegaanka maanta waxay noo tahay maalin qaali ah maalin farxad ah runtii waa maalin bulshada reer lambar konton iyo nabaaxigeeda ay usoo bannaan baxeen soo dhoweynta xildhibaan xuseen cali xaaji oo runtii safar dhulka ah kusoo gaaray deegaanka iyo tuulooyinka hoostaga runtii maanta waa maalin aada u qiimo badan ee, xildhibaanka ayaa waqti dheer la qaatay ee, shacabka qeybihiisa kala duwan hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin haween hadday yihiin odayaal sidoo kale xildhibaanka waxa uu waqti ballaaran la qaatay ciidankii uu asaga gacantiisa ku dhisay oo ilaa heer mushaar iyo wax badan ay ka qaataanna waqti iyo juhdi badan uu ka bixiyey maanta ilaa caawa ilaa maalmaha soo socdana deegaanku indhee doonaa baahiyaha deegaanka ka jira xaaladda dadka ay ku sugan yihiin waxbarashada caafimaadka biyaha runtii waa intaas iyo kulli waa waxaa aad eh, ugu rajaweynaya in wax badan laga qaban doono sida deegaanka ciidankiisa eh, heer ilaa mushaar iyo xuquuq ay ka qaataan loo gaarsiiye haddina aan rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwan in ceelasha iyo caafimaadka iyo waxbarashada si la mid ah sidaas oo kale ay u helaan waa soo dhoweynta iska leeyahay maanta xildhibaana soo dhawow qorax kuleelaa taaganahay waa deegaanka soo dhowow ugu dambayn xildhibaan xuseen ali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey uljeedka safarkiisa maanta ee lambar konton isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyey kormeerka maanta uu ku sameeyey qeybaha kala duwan ee deegaankan aadaa ugu faraxsanahay maanta inaan nambar konton soo gaaro soo dhoweyntan qiimaha iyo qaayaha leh in dadka iyo sidaan ii soo dhoweeyaan aadaa ugu faraxsanahay sababtoo ah nambar konton waa deegaankayga mar walba inaan sidaan u imaadan waa ku faraxsanahay waxaa kusoo gaaray safar dhulka ah Eh, nambar konton iyo marka eh, nambar konton iyo xamar waa nabad ciidamada dowladda nabad ka dhigay waa meel amni ah annagana waxaa kusoo gaarnay safar dhulka annagoo weliba oo kaligeen iska socono ciidan iyo waxba aanan wadin waa joogi doonaa ilaa isoonka waxaa u imaaday nambar konton ilaa isoonka inaan ku soomaa u imaaday nambar konton inaan sii joogo insha allah ilaah hadduu diidan inaan meel u soconin waa isku nambar konton maanta imaatankeed waa iskula ciidi doonaa insha allah nambar kontonaan ku ciidaynaa insha allah ilaah hadduu diidan ilaa in markan lugaa kusii tegaynaa marka aad iyo aadaa umahadsantihiin guddoomiyaha iyo dhammaan maamulka waxaan rabaa eh, keliya waxaa waxaa soo arkay suuqii ii sheeg adiga eh, iskuulkii eh, magaalada dhibaatada ka jirto waxaa ka mid ah magaalada iskuul la-aanaa ka jirto Eh, waxaa ka jirto ii sheeg adiga eh, suuqii dadka meel bannaanay wax ku gadanayaan magaalada dhibaato badanaa ka jirto biyo la-aanaa ka jirto dowladdan intaas waa ka gaarsiin doonaa shacabka intay ii sheegeen dowladdan waa ka gaarsiin doonaa insha allah ilaah hadduu diidan wax badan waa laga qaban doonaa xagga ciidanka wax badanaa laga qabtay amniga wax badanaa laga qabtay Eh, maamulka eh, eh, degmadana waxaa loo dhisayaa xafiiskood iskuulna waa la dhisayaa ceel biyoodna insha allah shaqadiis waa la wadaa asigana wax badan waa laga qaban doonaa deegaankan insha allah annagana waa u badanin nambar konton waa usoo guurnaa had kadib insha allah waa soo degaynaa waa degnaanaynaa nambar konton dhammaan hay-adaha eh, dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed dhammaan waxaa ka codsanaynaa nambar konton ma laha meel isbitaal ah caafimaad male dad badan waa ku nool yihiin weliba in caafimaadna loo keeno ardayda eh, ayagana macnaa ii sheegay waxaa waaye meelay wax ku bartaan male arday badan ilaa isdeedaad aa ku yaalo waxay u baahan yihiin dugsar inay helaan marka annagana garabaa ii sheega ah, wax walba hay-adda eh, iyo dowladdu waa waa idinka gaarsiinaynaa insha allah dowladda xaggeed annagaa idinka xigno wax allaale wixii annaga aanoo dhiibtayna waa idinka gaarsiinaynaa mar walbana annaga waa idinku soo noqonaynaa sidaa idin sheegay ilaa isoonkana waa idinla jooganaynaa waqti badan aadaa umahadsantiin soo dhoweyntiin mar labaad iyo mar saddexaad waa meel qoraxaa taaganaa insha allah ilaa hadduu dida waqti badan iyo daal badan waa la soo maray waa isla joognaa maalmahan waan sheekaysan doonaa
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan
waa uu mahadsan yahay waryaheena ibraahim maxamed mayow oo warbixintaasi nooga soo diray deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose markaana haddii aynu eegno ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo weheliyo gudoomiyaha hay-adda maareynta mus- iyo musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta iyo kulan waxa ay la qaateen uqaabilsanaha afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sweden irina snoya iyo sidoo kale danjiraha dowladda sweden ee soomaaliya ambasador waa ber longred kulankan waxaa sidoo kale qeyba ka ahaaya madaxda waaxda afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden irana iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ergeyga ayaa waxaa ugu warbixiyey xaaladaha abaarta dalka ka jirta isagoo u sheegay in dadaalada wadajirka ah ee dowladda federaalka soomaaliya deeqbixiyaasha iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobey oo looga hortegay macluul laga saadaalinayay amase la saadaalinayay inay dalka ka dhacdo dhammaadkii sanadkii hore ergeyga ayaa sheegay in haatan deegaanada dagaalamayaasha al-shabaab laga saaray qaar ka mid ah ay haatan wajahayaan dadka ku nool xaalado nololeed oo aada u liitaa dhanka kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax jaamac ayaa guddoomiyey shirka guddi hoosaadka ee golaha wasiirada ee tiirka soomaali dunida heshiis la ah kaasi oo looga hadlay asixinta waa asixinta siyaasadda qaran ee qurbo joogta soomaaliyeed oo ay gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya shirka ayaa sidoo kale looga hadlay amase looga dooday hanaanka loo soo celin lahaayee dadka soomaaliyeed ee ku goodoonsan meelo badan oo adduunka ka mid ah kuna jira xabsiyada kala duwan caalamka kuwaasi oo baahi weyn u qaba in loo fududeeyo sidii ay dalkooda hooyo ugu soo laaban lahaayeen iyagooo nabad ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ay ka go-an tahay sidii muwaadiniinteeda ku xiran jeelasha kala duwan ee adduunka ay si nabad ah ugu soo celin lahayd dalka hooyo iyagoo intaa ku daray in dowladdu ay muhiimad gaar ah siinayso qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka oo kaalin weyn uga jira dowladnimada soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal warka habeen aad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta ciddii wararka igu sagaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka kulanahay ee radio dalsa com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel